رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب أكل الرجل مع امرأته baabu bayaani akli rajuli bal ninka cunitaankiisa uu cuno wax maca mra-atihi haweenadiisa maceeda uu meel wax ku wada cunaan ama ay mar keliya iyo weel keliya wax ku cunaan oo gacmahoodu ay isu weydaaranayaan taas jawaaskeed iyo ayuu baabkeedii yahay xadaثna الxumaydiy qaala xadaثna sufyaan can miscari can muusa bni abi kahiiri عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت الحمyدي كلey kitaabka bilowyadiisiiyo meelo horeba on ku soo maray waa imaam koley marka la eego سufyaan waa سufyaan iبnu cuyeyne ah dadkii wax ka wariyey raggii ugu mudnaa ka midoo sanado badan oo labaatan ku dhow baabu laasimay imaamu shaaficina asxaabtiisa raggoodii ugu waaweynaa buu kaba mid yahay oo xataa markii uu masar tegayey masar buu raacay dib buu uga soo noqday xumaydi cabdullaahi bnu zubayr ayaana magaciisa la yidhaahaa bukhaarina saxiixiisa xadiidka koobaad waa kaa uu kuba bilaabo oo sheekha ugu horeeya wax kaba wariyo xadiidkii inama alacmaalu biniyati isagu kuba bilowdaan sufyaankuna sidaan sheegaya isagu sufyaan thawri shaqo adigu ma aha imika halkan wax kama wariya waa sufyaan ibnu cuyeyne uun sheekiisu dabade ma la xidhay yaa garanaya waa ka de qolada masaajidku iska bal halka kale xidhay ma garaas ya ishkaalka jira masjidka jaarkiisii weeye haddana waa la saxan ama muuse bn abi kasiirkan waa nin kolley mawaalida ansaareeda muuse alkabiirna waa la yidhaa saa magaciisa loogu yaqaanaa kunyo uu leeyo abusabax la yidhaahna loogu yaqaanaa waana nin marka la eego atbaacu taabiciintii raggay ugu waaweynaa kaa mido bukhaarina kitaabkiisan adab maaha saxiixo kale nasaa-ina waxa weeyaan uu kaba wariyo qolooyin daciifiyana culimmadu kolley qowlkoodu sawaabmaha ayay yidhaahaan walow dee aanu ahayn rijaashii hiqaadka aya sare aanu ahayn uu saduuq yahay bal haddaba mujaahid baa caysho ka warinaya dee waa kan inoogaba warinaya meelo kalena way kuba sugan tahay kutubta maraasiisha qolooyin kalea barhkood waxay sheegtaan caysho inaanu ka maqlin waxoo sanadku inqidaac ku sugan yaha asaaniidda mursalka ayay raaciyaan laakiin caysho soo gaadh waxna kaba maqalya waxaa jira caaisha qaalad kuntu waxaan aakulu mid cuntaa maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay maciisa xaysan xays baan cunayey oo rasuulka ilaahay baa dee waa xays bay wada cunayeen famara cumaru cumar baa soo maray fadacaahu uu yeedhay waa intaan xijaabku soo degin weeye ayay ahayd xayskuna waa cunto adigu agtoodana kolley dee mufadalkuba ahayd oo waqtiyada qaarkood waqti kastaba lama helayna ma lama samaysanayna ay samaysan jireen oo waxa ay tahay waa timir iyo caanaha ay fadhiisiyeen ay aqidka odhanayeen iyo subag la ysku daray oo la ysku futeeyey taas baa xayska lagu magacaabayay dee waa cunto kolley aan hadiyo goor laislama helo dee waana kolley ma innagaaba iska tasawurayno burcad iyo ama bal maalan timir iyo markaa gadhoor la ysku daray oo la ysku futeeyey siuu noqonaya waa taas baa xaysku ahaa kolley cunto mufadal ay ahayd in shaacira jiro kolley shacaartii qabla shucaradii qabla lislaamun shicirkiisa ay soo naqliyeen oo reerkoodu kaba cabanayo maalinta aamin la yahay een dagaal reerku ku jirin la iska fiican yahay ayuu lahaa fa ana albaciid اlajnab waa nin durugsan baan ahay maalinta reerka cidhiidhi gale ee dagaaliya waxyaale ay geliyaanna nin la jecel yaan hayo markaa shacirkiisa intaasi way ka horreysa baa waxaa ku yimi waidaa takunu kariihatun udcaa lahaa waidaa yuxaasul xaysu yudcaa jundubu maalintay kariiha iyo shiddo iyo dagaal noqoto waa laygu yeedhaya maalinta xays la samaysanayana waidaa yuxaasul xaysu yudcaa jundubu hebel baa loo yeedhaya nin kaleo jundub uu ku magacaabay ninkaasaa loo yeedhayaa dee waxaanu kasii horeeyey kuwa aan sheegayeen macna ahaanu kusoo naqliyo dee waa kaa min alqadiyati o lahaa daw miyay tahy an ida اstaghnaytumuu waamintumuu faana albaciid اljnabu ma insaaf ba madowbaa maalintaad aamin noqotaan ee kaaftoontaan inaan nin durugsanahay maalinta kalena maalinta xays la samaysanayana hebel loo yeedhayo deetuu lahaaba taas waxaan dii kula joogayo ma aha arrintaasoo kolley marka xayski baan leeyahay waa taas marka xays baa adigu rasuulka ilaahi aan wada cunaynay tidhi fa mara cumaru cumar baa soo maray fadacaahu uu yeedhay cumar me fadacaahu rasuulka ilaahi baa u yeedho faakala isagiina uu soo fadhiistay waa qabla nusuuli xijaabe waa cunay fa asaabat inay waa weel keliya kooban maa xeedho weyn oo rubxo meel ka soo fadhiisto waa weel yar xayskana ku jiro markaasay fa asaabat yaduu cumar markii dee gacmihiisu dhaafdhaafayeen weelkii ayay gacantiisii asiibtay ku dhacday isbacii fartaydii adugu dee marbay ku kulmeen qaadashadii oo markaa gacantii cumar baa asiibtay fartii caaisha fa qaala wuxuu yihi xasi waa ax oo kale waa ruuxu markuu wax ay gubaan oo kale ama wax darbo lagu dhuftay ama dab asiibay ama wax adugu dee xanuunjiyo oo faja ugu yimi waa kelimo laba yidhah waa ax oo kale uun taas buu yidhi awal markaasi wax faja'na uguba yimaada markaasaa wuxuu uhi low udaacu haddii la yeelayo fii kunna dumarkuu la hadlayaa rasuulka ilaahay zawjaadkiisii ah cumarna wuxuu qabay inay dee habboonaydba inaan laba arag iska daamaye inay iyagoo asturan meelaha lagu arkay inaan soo bixin oon shaksigoodaba la arag muuqaalkoodaba la arag waa tii uu isagu dood jecelaa low udaacu haddii la yeelayo fii kunna idinka sha'nigiina laygu yeelayo maa ra'ad kunna caynun ilba idinma aragteen cidi idinmay aragteen oo waa rasuulka ilaahay zawjaadkiisii daahiraadka ahaa oo dadkii kale aan la mid ahayn lastunna ka axadin min annisaa ilaah baaba yidhi marka isagu maahaba xijaab ahaane inaan shaksigoodaba muuqaalkoodaba la arag buu isagu jecelaa haddii markaa aniga lay adeecayo idinka shanigiinoo aniga wax lay weydiin markaa wixii anigu ra'yigayga ahaana la qaadanayo ma idinka idinku tacalluqsanaa maa ra'ad kuna caynun ili idinmay aragteen fanazla اxijaabu xijaabkii baa soo degay ale xadiidkii shalay noogu dameeyey aynu cashar aynu shalay soo marnay anas ibnu malik oo uu lahaana dadka aniga ugu aqoon badan marka la eego xijaabka nusuulkiisa kolley cibaaradiisa uu ka cabirayna waa cibaaro ama naftiisa ay uguba sugan tahaye waxay marka ay tahay un dee shay la isogeysiinayo ama waaqac la isagaba warramayo haddii cibaaradaa la idlaaqo waa cibaaradiisii ahayd aclam annaasi bisha'ni lxijaabba maalan uu yidhi ee soo xaafidilaa way bannaantahay markaani icjaab iyo faan arrintu aynu adaranta hadday faan tahay iyada taasi wax toosan maaha laakiin marka ay tahay dee iclaam iyo wixii jiray oo laga warramayo laakiin aan kufaan iyo ruuxuu iscajab geliye aanay ahayn bal dee idlaaqeedu waa shay jaa-ise waa ta aynu soo maray zaynab arooskeedii iyo wixii kaba dhacay nimankii hadhayna wuu yidhi tan marka waxaa jirta oo dee aimada sida xaafid oo kaliya ay kuba jamciyaan halkanun maahae aayaad kala duwanna way jirtaayoo akar min sabab loo soo naqliyey sababtan ay kusoo degtay mee sababtan ay kusoo degtay mee sababtan ay kuba soo degto dee aayaad saasa oo barhkood si nusuulkoodu soo noqnoqday ay sheegtaan laakiin waxba taas aynaan uba sii baahnayn walow dee ay jiraan kuwa barhkoodba ay saasa dee waxa weeyaan culimmadu ay sheegaan waxa weeyaan un sababtan baa dhacday ta kalena waqtiyo ku dhown bay dhacday marka labadii sababoodoo wada jira waayo maaha tanuna meelo kala duwan baan helaynaay oo qur-aanka ah oo akar min sabab culimadu ama lasoo naqliyey ee waa iyadoo dee sababtana ahayd sababtana ahayd ay jirto dee waqti ay soo wada deg marka ayaadka ay soo degeen umuurahana ay wada dhaceen ama umuuro wada jiray ay ahaayeenoo waqtiya isku dhowan waxyaalo yimi ay ahaayeen bal markaa waxa ay tahay uun oo imika halkan munaasabadana waa usoo degtay munaasabadana waa usoo degtay taasi iyadu waa mid cumar markaa dee xijaabkii uu soo degay iyada markaas xijaabma jirine uu soo degayna cumar si aan sheegayno wuxuu arrintiisu ay ahayd uu doonayay markay noqoto zawjaadkii rasuulkii ilaahay inaan ashkaastoodaba aan laba arag intii xijaabku soo degay dabadeed oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh habeen kale isagoo guriga joogo bal gurigiisii kuba cashaynaya ayaa dee jooga waa habeen bay ahayd ayaa sawda baxday bintu zamca guryuhuna kaniifya may lahayn banaanay u bixi jireen manaasicii ay odhan jireen taas bay u baxday cumar baa arkay oo iyadna ruux laf le ayay ahayd oo xoog lahoo ee ruuxa yaqaanaa inkastaba ha xijaabnaatee uu weliba habeenna ha noqotee laakiin muuqaalkeeda markuu arkayo shaksigeeda uu garanayay markaasaa cumar iyo malaa dad bay ag martay halkaas cumar baa yidhi eega bal saad u soo baxaysaa nagama qarsoonaanaysid oo ma qarsoonaanaysid sawdaay waa lagu garanun rasuulka ilaahay bay dib ugu soo noqotay iyadoo xaajadaasna u baxday dee bashar daruuriba u ah kaniifyana may jirina markaasaa rasuulka ilaahu weli gacantii ku haya laftii ama hilibka lahayd ee uu hayay ayaa waxyigu soo degay kolley waxyi la aqriyayo may ahayn oo halkaasoo aayadda ee cumarna wuxuu doonayay xajbul ashkhaasba ee arrintuna ay noqotay rasuulka ilaahayna ku yidhi ina allaha qad adina lakuna an takrujna lixawaa'ijikunna ilaahay waa idiin fasaxay ee idinkoo asturan oo taasa xaajooyinkiina ina u baxdaan oo danihiina a u baxdaan taas xadiidka oo saxiixu inooguma sugan yahay laakiin waxaan uga wadaa cumartan uu sheegayo waa inaan san imikaba weli maa ra-adkunna cayn maha xijaabuune inaanay dumarkii rasuulka markay yihiinba cidba arag muuqaalkooda iyo aanay aragba bal marka maxalu shaahidkii waa tan rasuulka ilaahay zawjadiisiiba la cunayay dee wax ba'siya iyo wax maanico ku sugani ma jirto arrintan cumarra waxayd qabla nusuul ilxijaab oo saas baa rasuulkii ilaahay uu yeedhay dee markii dambe kol haddaan ruux ka ajnabiya isagii wax lama cunayo laakiin qoyskiisii dee waa taasoo shay jaa-isa weeye xadaثna ismaaعiil بn abi uweysi qaala xadaثanii khaarijaة bn اlxaariث bn raafic bn makiiثin اljuhaniyu عن سالم بن سrج مولى أم صبية dabdigana sidaasaa ku dabdisanaysaan oo yaana xataa si kale xarakaysantahy مولى أم صبية بنت qays وهiy khawlة وهiy جadة khاaرجة بن الحاariث أنه samعaha تquل bal xagga سندka إسماعيل بن أbي weys in badan baan soo aragnay khaarijat bnu alxaaris ninkan uu weliba abtirsiintiisa inoo dheereeyey reer juhaynana waa nin kitaabkeennan abu bukhaari adabkiisan ku sugan abu daa-uudna xadiidkan abu daa-uud waa wariyey kolleyna albaniyana waa saxiix yeelaaye inooguba sugan waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaayoo saduuqa amaa saalim ibnu sarjin oo mowlaa ummi subaya binti qays saalim abu nucmaan baa kunyadiisa laba yidhaahaa waa nin reer madiine ah halkan ibnu sarjin ay noo taalo waxaa kaloo la yidhaha ibnu kharabuud bal matiga abi daa-uud can ibni kharabuudin ama kharabuuda ayaaba kuba sugnayd uun oo ibnu sarjinna waa la yidhaah ibnu kharabuudna waa la yidhaah wax kalena maahee lafdigan sarji kolley magaciisii maaha asalka ahaa ee aabihii lahaa ee mar waa la carabeeyey ama tacriib weeye kharabuud waxay leeyihin waaba kooraha ama ikaafkaba ka aan sii weyneyn baa kharabuudku uu yahay aabbihiina magaciisu kaas buu ahaa markaas dee lafdigiibaa carabi ahaan lagu bedelay oo markii carabi ahaan kharabuud la bedelay bay sarji noqotay oo markaa kharabuudna waa isaina kharabuudna waa yahay ina sarjina waaye laakiin lafdiga sarjigu waa tacriib weeye lafdigii carabi loo bedelay asalku ahaaye magacu ahaayo ibnu kharabuud matiga abi daawuudna taasaa ku sugane bal haddaba ibnu kharabuud kaaste waa magac ruux aan qarsoomahayn bo kol hadduu mar maqlo iska xafidaye waxa weeye kaas waa in ina sarjiganun waa isla midun salim ibnu sarjiya salim ibnu kharabun barkood baa salim ibnu nucmaan ba yidhi laakiin waa nin hiqaan leenahay oo taabici dhexo oo markaa kitaabkeenan aladab lmufrad iyo abu da-uud oo xadiidka la wariyay ibnu maaja riwaayo kuleh waa hiqo amaa khawla haweeneydan waa tan inoo taala umu subaya waa kunyadeediiyo khawla bintu qays barhkoodna bintu thamir way yidhaaheene sux bay leedahay oo sida xadiidkaba inooguba sugan xadiidna way leedahay waa xadiidkan aan hayno abu da-ud iyo dee saasin markaa aladab lmufrad kenan iyo ibnu maajahna riwaayay ku wada dee xadiidkeedaa ku sugan haddaba maxay tidhi khaarijat bnuxaaritii horena ayey bay u noqonaysaaye annahu saalim samicahaa wuxuu maqlay haweeneydan ah khawla taquulu xaalay ku qowlayso ikhtalafat way isweydaaratayoo yaddii gacantaydiiyo wayaddu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam fii inaa'in waaxidin weel keliya ayay gacmaha iyagu isku dhaafdhaafeen taas bay leedahay haweeneydan baabu akli rajuli maca imra'atii baan soo haynay xadiidka hore baabkii munaasib buu u yahay iyo shaahid ama xadiidkan dambe dee haweeneydani rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dumarkiisii kamay mid ahayn oo xaggaa marka la eego ninku inuu haweeneydiisa la cunayo dee jawaaskeeda xadiidkani ina shaahid uma aha ee wuxuu baaba jirta dee waa in weel ama dee qabla nusuuli xijaabna way ahayde arrinkaa hore oo dee cumarba markay noqoto xaaladiis waa kan rasuulka ilaahay wax la cunayay cayashana ay wax la cunaysa xataa gacmahoodii dee kol farteedii uu gacantiisa ay kuba dhacday oo kale ikhtilaafulaydi rag iyo dumar oo kale dee cunwaankaas guud mooyaane laakiin horta dee xaggii aklu rajul maca mraatihi shaahid maaha abu da-uud oo kale sida aan sheegayno xadiidka waa wariyey laakiin cunwaan buu u dhigtay kan ka duwanoo markaas baabu wuduuءi الrajuli bifadli ama baabulwuduuءi bifadli wuduuءi ama waduuءi اlmarأati way weysaysigii lagu weysaysanayey haweeney biyo ay ku weysaysatay wixii kaba hadhay lagu weysaysanayay kolley nahyi baa xadiid kuba yimi laakiin dee axaadiid kalena waa taa kuba timi oo kaba sii xoog badan taasu u dhigtay oo macnaha arrinkani wuxuu ahaa wax kale may ahayd abi da-uud basa kuba sugan waa weysay ahayd la weysaysanayo weel keliyana lagu weysaysanayo ee weelkii markuu af bannaan yahay si dee arrintoodu ay ahayd gacmahana la dardarsanayo biyihii lana haryarihiina laga wada fadhiyo dee ruuxani markuu gacantiisa geliyo kii kalena gacantiisii way usoo weydaaranaysaa taasoo waa weel keliya bal taaba weeye marka waxaa kaloo abu daawuud halkan sii dhigtay walow xadiidku dee saxiixana uu kuba sugan yahay xadiid ibnu cumar oo ahaaba waktigii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh rag iyo dumarku weel keliyay ku wada weysaysan jireen bal lafdi baa ahaa min inaa'in waaxidin bay ku weysaysan jireen gacmahay wadagelinayeen ay ku weysaysanayeen bal taasna way jirtaayo imika horta waxaan leenahay umuurahani xijaabka hortii bay ahayd markaa wayse loo baahdo biyo badan iyo waxna lama haysto weel keliyaaba lala yimi oo kooban oo dadkii kaba wada dhexeeyo rag iyo dumarna majliskii way wada joogeen markaa weysaysigaas la weysaysanaye weelka lagu wada weysaysanayaa waa wax jirtay laakiin markii dambe xijaabku soo degay dadkii isu maxramka ahaa ama sanoo kale labadii isqabay weel hadday ku wada weysaystaan ama haweeneydii oo weelkan gacanteedii sii gelgelisay oo hore ugu weysaysatay uu isaguna dib ugaba dambeeyo ba-si ku sugani ma jirto nahyi lafti haba yimaado oo bal maalan taasi waa midoo dee axaadiidiiba taas iyo adiladiiba taa inoo xoogeynaysa haddii xataa dee ay kala ajnabi yihiin oo biyo ay hore ugu weysaysato laakiin meel dee aansan oo kale ahayn kulankaas ugaba dambeeyana iyadna ba-si kuma sugnee ama in mar keliya iyo weelkeela lagu wada kulmo oo waqtigaa dhacday sida xadiidka ibnu cumar iyo kan aan hayn iyo umuuraha kuba tacalluqsan ee waxay ahayd ijtimaacoodaas iyo meel inay kuba kulmaan oo inay ruux weysaysanayo gacmihiisii ilaa intii uu maydhayana way muuqanaysaaye qabla nusuuli xijaab bay ahayd axaadiidna waa axaadiid noo sugan ee bal taas bay ahayd marka cunwaankaa baan leenahay imaka halkan aklu rajuli maca imra'atihi xadiidkani dee munaasib uma noqonayo ee laakiin macnaha guud oo ah saa tadahurka oo kale oo alkeliya lagu wada weysaystayo waxaa iyada taas baa dee waana tarjamada abu daawud iyo ay uga dhigteen wayadu rasuul laahi salى الlahu alay slm fi inaa waxid baabun idaa dakala beytan hayra maskuunin idaa dakala hadduu galo beytan aqal hayra maskuunin aan la deganayn maada yaquulu muxuu odhanayaa eg salaamtii dee istidaankuna kolley istidaanka saba salaami way la socotaa ruuxu markuu guri yimaadee uu dal markaa doonayo inuu soo galo oo kale horta salaamtaaba kaba sii horeysa weliba si ah salaamtaa horeysa markaasi istidaankiina la imanaya assalaamu calaykum adkhulu oo kale marka abwaabta istidaanki iyo salaamtu way wada socotaa kolleyna walow aynu halkii ninkii xadiidkii haclabat bn abi malik bawl cawraati halaaث umuuro kuba tacalluqsan ba ay noo horeysay taas laakiin imaka abwaabteed baa inoo bilaamaysa abwaab istidaan baa imaka inoo socon doonta o israac raaci doonta bal markaa muxuu soo horeysiiyey ruuxu aqal buu galay aqalkii lamama degano cidi ma joogto cid uu salaamaa ma jirto waanu gelayaa aqalkii muxuu odhanayaa xadiidka inooguba iman xadaana ama aarka xadaثna ibrahim بن الmنdir qal xadaثnii macn qal xadaثanii hishaam بن sacdi can naafici ana cabdالlahi بn cmara qaala mani waa macni bnu ciise oo dee waa hiqaadii rufacad ahayd ee aada u heer saraysay ee dee markaa ruwaadda hishaam bnu sacd in la yidhaha buu wax ka warinaya waa nin reer madiina abu cabaad iyo abu saciid labadaba kunyadiisa ay soo naqliyeen waana nin saduuqo idhahaan awhaamo iyo aqlaado way kaba dhacaan kolley culimo kala duwan oo ninka daciifsay way jiraan dee barhkood yar xoogeeyeyna way jiraanoo dee xadiidkiisu haddaan weliba cidii ku khilaafsanayn kolley xasan martabadii kama badan karo can hishaam bni sacdin can naaficin ana cabdاllahi bni cumara qaala wuxuu ihi idaa dakala albeyta shaksigu hadduu galo guri hayra maskuuni mid la degaya aan ahayn falyaqul ha yidhaaho السلام علينا وعلى عباad اللahi الصالحين waa tn oo kale waa سلاaم isagii iyo duعo isagiina qeyb kabayay adoomihii ilaahay صاaلحiinta guud ahaana uu bal mثalا iyadna qeybtii kale ay qeybba ay kaba yihiin taa laba yimaado waa dee أhر imaka iبن cمر أhrkii bal xaف بن حaجaر oo kale iyana ay dee markaas kolley sanadka ay xasan yeelaan ay balmataho marka waxa weeye ruux hadduu soo galo gurigoon cidba joogin ama aan laba deganayn hadalkan ha yidhaaho salaam dee cid uu salaama ma jirtee assalaamu calayna wacalaa cibaad illahi saalixiina taa hadaaba yidhaha bal taas baa la odhanayaa weeye axad ma aha un guri aan la deganayn waa gurigoon cidi joogin waa gurigiisiiba la deganaa ama hadduu soo galo iyadoona cidi markaa joogin hadalka ha yidhaaho ducadan haba yidhaaho aلsalaamu alى ama salaamta noocana siiqadan leh aلsalaamu عalayna وعalى cibaad الlahi الصاalixiin xadaثna isxaaqu qaala xadaثna عaliي bn الxuseyni qaala xadaثanii abi can yaزيid الnaxwiyi can cikrimata can ibni cabaasi qaala anahu qaal waxaan filaya sanadka aan imaka silayay waa inaad soo marin ma jirto walow dee magacyo saa laguma xafidee laakiin takraarkan iyo kucelcelintan iyo noqnoqodkan ay noqdeen iyo ruuxoo dee isagu ihtimaam uloo doonayo inuu barto bal wixii uu muraajacayn karayana muraajacaynayo taas baa bal waxyaalo ruuxa uu kuba baran karaa ama ay uguba xasili karaan ee dalacasho un uu kitaab taraajimo qaatay iyo ruuxii on dee ihtimaam waxaa u lahayn iyo muraajacalaan iyo waxba umuurahan midrh mashhuura uun mooyaane ama hiqanimo dee aad iyo cilmigoodoo badnaa iyo riwaayadoodoo badan ha ku shuuroobeen ama dacfiyo jaanib kale un mooye waxaa la arkaa ruwaada aada u badan ee kumayaalkaa inaan saa lagu dabdin marka cali ibnu xusein aabihii buu ka warinayaa aabihiina saan soo marray xusein ibnu waaqid baa la idha marka waa cali ibnu xusein ibnu waaqid taas weeye ninkan kolley dabaq ahaan sheekh tilmiidkiisa ama raawigiisa isxaaq waabay iskuba dhow yihiin oo waa caashiro kolley muslimna riwaayo waa ku leeya laakiin walow kutubta taraajimta sida taqriib iyo muslim ay idlaaqeen ramsigii muslim waa muqadimada uun muqadimaduna kolley la mid maaha oo lama sidna kitaabka intiisa kale oo rijaasha muqadimada kolkol markaa culimmadu iyagoo taa ishaaraya xataa xaafidba waa dee sameeyaa kolna waa kana waa idlaaqa bizi waa sameeyaaye halkii ramsiga muslim kutubta ay miim ka dhigaan ma ama miim ka dhigaan ay muslim baa wariye ay yidhaahaan marka riwaayadu ay muqadimadu ku kooban tahay maq bay raaciyaan qaaf bay raaciyaan maq oo kaba dhigan muslim baa wariye muqadimadu wax kaga wariya maq k ayagoo miim iyo qaaf bay israaciyaan macnaa muqadimadu muu shardiyin muslim muqadimadiisa uma shardiyin wuxuu kitaabka intiisa kale u shardiyey oo waxa weeyaan inuu axaadiidta saxiixun wariyo iyada muqadimada umuu shardiyin rijaasha iyada un ku koobana kolley waa dee rijaasha culimadu kolkol ay kitaabka rijaashiisa kale kaba soocaan bal taa weeye bukhaarina waa kan aan hayno asxaabu sunan arbacna waabay ku wada wariyeen amaa aabihii isagu waa nin hiqa ah kolkol isbagaa awhaamha kuba sheege oo bukhaari adabkiisan waa ka inoogu sugan waa xusein ibnu waaqid baan u jeedaa صaxiixana tacliiqaad waa ku leeyahay muslimna kitaabkiisa waa ku sugaya asxaabu sunan اlarbac oo isagu hadduu atbaacu taabiciintii raggii la kulmay kuwii ugu waaweynaa cali bnu xusein ahaa aabihii waa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa weeye bal waa intaa ama yaziid naxwi horeynu usoo maray waa nin yaziid ibnu abi saciidna laydhaa naxwadan loo nisbeeyeyna dee inta badan waxa badan annaxwiyu haddii shaksi la yidhaha cilmiga naxwada inay tahay ruwaaddaa horena dad saase way jiraan ee isaga iyo in yaroo kooban oo reer la yidhi waa jirib reer asdi kaba mid ah loo nisbeeyo naxwi lagu magacaabi jiraa jiroo kani waxay leeyihin waa jiribkiiyo maaha cilmiga naxwada bale nin siqoo caabida ayuu ahaa dadka saxaabadii wax ka soo yargaadheen laakiin aan arag boqol iyo koob iyo soddonkii hijirada ayaa dulmi ahaan loo dilay dulman baa lagu dilay asxaabu sunan arbac iyo kitaabkiina adabulmufrad waa ku sugan yahay horena waan usoo sheegaan filayaa oo nin xajaaj oo kale ahaa mutajabir ahaa isaguna mala intii xajaaj dilay in ka badan isna dilay ninkaas buu macruuf amray wanaagun buu faray oo de waa dila ninkii la odhanaya abu muslim alkhuraasaani kolley la odhanaya isaguna dee adigu markii dawladihii ay kala wareegayeen reer bani umaya iyo reer bani cabaas dawladahaasi kala wareegayeen oo dadkii markii horena in badan dee xarakadii kasoo bilaabay dee khuraasaan iyo ta aad u dhib badnaa markii dambe abu jacfar mansuur naftiis ayaa marka waxyaalo kaba dareemay waa la dilay isagiina isagoo dee markaas abu muslim khuraasaan kolley waa nin dee adog ahd kutubta taariikhda macruuf kuba ah wixii arrintiisi iyo umuurihiisi iyo suu ahaa waa nin reer faari adigu dadka khuraasaan ah ninkaasaa dilay baan leeyahy boqol iyo koob iyo soddon sanadii waa markii kala wareegii weeyeen dawladahaas ama labadaa dawladood kala wareegoodii haddaba wuxuu yihi can cikrimata can ibni cabaasin qaala laa tadkulu marka waxaa yar dhaaftay isxaaq horta waa isxaaq ibnu ibraahim ama ibnu rahawey weeye taasba weeyaan waayo cali bnu xusein isxaaqa ka wariya taas ah isaga ah arrin baana jirta oo xaaf bnu xajar kitaabkiisa fatxulbaari aada ugu soo noqnoqota oo waa isagoo yidhaah isxaaq ibnu ibraahim akhbaranaa mooye xadaanaa ma isticmaalo halkana waan haynaa isagoo xadaanaa isticmaalay waayo wuxuu idhaahaa isaga arrintiisu waa akhbarana ee laakiin xadaanaa markaa kolkol markuu laba isxaaq oo bukhaari ka wada wariyey ay iskalahan sanoo kale aan magacii kale laba socone la doonaya in la kala saaro kolkol buu umuurahaba ku kala saaraa cibaarada u isticmaalayo siiqada akhbarana marka awqaada qaarkeedna waa kitaabka weliba aad waa dee wax soo noqnoqdo kitaabka meel iyo laba iyo saddex iyo toban toonna maahe inaha uu kuba yidhi markaasuu kolkol yidhaahaana maba isticmaalo xadaana ayuu kolkol kaba cabira walow fatxulbaari naftiisun lagu arkayo isagoo xadaana de isxaaq yidhi xadaana uu sheekhu raximah اllahu tacaala ama imaamkaas amiiru lmuminiina fi xadiid uu isxaaq ibnu rahwey kufafasiray taasna xataa isaga naftiisa ay kaba dhacdeen bal waxaan leenahay xadaanaa isticmaalkiisa oo isticmaalo isxaaq way yar tahay waa naadir laakiin way jirtaa waa ta halkan ba muslimba waan helaynaa bukhaarina waan ka helaynaa laakiin waa wax yar eh arrintiisu waxa weeye inuu marka uu sheekhadiisa wax ka soo naqlinayo akhbarana idhaah siqadaasa isaga tiisii ahayd wey haddaba ibnu cabaas laakiin halkan waxaan leenaha waa meelihii yaraa koobnaa un qaala wuxuu uhi ibnu cabaas wa fي تfsيr qwlihi taعaalى laa tdkluu buyuuta غayra buyuutikum xatىa tstaأnisuu watuslimuu calى ahliha ilaahay yihi dadka muminiinta ahow laa tdkuluu hagelina buyuutan aqalo hayra buyuutikum aqaladiini aan ahayn waa aqaladiinii idinku aad deganaydeen ma ninku hadduu aqal leeyahay dadkale ka kireeyey oo aqal ka ajnabi uu yahay kaas looma jeeda waa aqaladiinii idinku aad gelayseene deganaydeen aqalo aan ahayn xataa hadduu milkiisayey laakiin uu kereeyo dad kale ku jirto ama dad kale uu siiyey idan la-aan kuma gelayo weeyaane waa aqaladiinii aada gelayseen aqalo aan ahayna gelina xataa tasta'nisuu bal tasta'dinu waa lagu fasiray waxba ilaa ida dalabtaan oo watusallimuu calaa ahliha kolley salaamtaana horeysa saasunu dee ay noo caddaysay istidaanka ka horeynaya assalaamu calaykum adkhulu ilaa idan dalabtaan oo dadkii a weydiisataan bal idan oo is ogeysiisaan ehelkeedna ad salaamtaan marka ibnu cabaas waa muxuu leeyahy aayaddaasuu aqriyay markaasuu yihi wastasnaa min dalika ilaahay wuxuu taa kaba soo waxbuu ka soo reebo faqaala ilaahay wuxuu yidhi xagga marka la eego istidaankan dee layna faray istidaan la-aanaan guryihii la gelin aan kuweyna ahayn inbuu ka soo reebay wuxuu uhi laysa calaykum junaaxun an tadkuluu buyuutan gayra maskuunatin fiiha mataacun lakum wallahu yaclamu maa tubduuna wamaa taktumuun laysa calaykum korkiina maanin junaaxun dembi iyo xaraj an tadkuluu inaad gashaan fii an tadkhuluu dembi idinka imanayaa ma jirto buyuutan aqalo hayra maskuunatin aan la deganayn oo fiiha mataacun lakum mataac alaabi ama manfaca idinkuba sugantay alaab ku taalaabayaana jirin ee waxtar waaba sadee fanaadiqdii iyo hoteeladii iyo meelaha caynkaase ama rubudii iyo meelaha dee kolkol laguma kulmi jiray iyo buyuud markii hore duruqdooda khaanaadkay kaba cabiri jireen oo wadooyinkaa dadka musaafiriinta loguma talagalo dee ruuxii soo galaaba iskaba geli jiray iyo bal markaa manfaca iyo waxtar ama mataac idinkuba sugan yahay wallahu yaclamu maa tubduuna wamaa tagtumuna ujeedadu meelaha aan dad dumar iyo waxyaalihii saas ciddegani aanay jirin dadkay ka dhaxeeyaan waasan meheradii oo kale markaa lasoo gelayo fanaadiqdii meelaha caynkaase ama dee waxa weeyaan la degenaaye lawada ruuxana manfaca ama mataaca ay uguba sugnayd iyada dee istidaankan la adkeeyey ee haddii aan laydin fasixin habagelina laydin yihi taas kuma jiraanoo taa waa laga soo reebay ibnu cabaas waa tafsiirkii baabun liystadinkum اladiina malakat aymaanukum ha idinka idan dalbeen markay doonayaan inay idiin soo galaan aladiina kuwii malakat ay milkiday ay hanatay aymaanukum midigyadiinu kolley aayaddu inooma dhammo laakiin dee bal xadiidka iyo ama aharka inoo soo socdaiyo tafsiirka bal taas wey xdثna cثmaan بن محamd qال xadثna yaحyى بن اليmاnي عan شhaybاn عan layثi عan naafiع عan بn cmara cثmaan بn محamed waa imaamkii cثmaan بn abi shayba abubakr بn abi shayba walaalkii weeye yaxya بn اليmanna waa nin caabid ahaa laakiin saduqna asxaabtii sufyaannaba weeyaane laakiin waxay dhaahaan markii dambena isbedel baa ku yimi xifdigiisuna markaa ilowgiisaa badnaayo akhdaadiisu way badnayd waana dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay raggoodii ugu waaweynaa kolley muslim malaa waa mutaabacaad iyo kitaabkeedan iyo asxaabu sunan ilarbac aimo kala duwan baa xifdigiisa xun daraaddeed u daciifisay layfkana waa layth ibn abi sulaym ninkii la odhanaya waa nin daciifa isaguna kolley laba daciif baa sanadka ku sugnaanaya waana aynu soo marray caabidna ahaa laakiin caalimna ahaa daciif ba ahaa oo dee baltaa ikhtilaadna markii dambe kuba yimi layth ibn abi sulaym hore aynu kitaabka ugu soo maray marka iبn cmar baa aarkiisa wiyo wuxuu liyastadinkum اladiina malakat imaanakum aayadda qaala hiya lirijaali duna nisa aayadani waxay usugnaatay raggii horta dee aladiina malakat imaanakum waa addoomihii ilaahayna wuxuu yihi kuwaa waana dadkii khadamadooda ahay iyagoo uba shaqaynayey lafdiguna markaa rag iyo dumar ma kala saarayo oo cibaaradan hadday dumar tahay iyo hadday ragba tahay markaa guryihii dadkii ay u shaqaynayeen ama asyaadooda aha ay uba gelayaan khaasatan dee waqtiyo shaqadii ay keenaysa inay iska soo galaan oo in baa jirin ee waqtiyadii cawraadkii saddexda ahaa ayn horena usoo marray inoona dambeeya bal taas oo kale in waxa weeyaane dadku ay marooyinkooda dhiganayaan ee guryihii waqtiyada caynkaasa ee iyaguna ha idan dalbeen inkastaba dadkii guriga ku noolaayo ee joogay haba noqdeen idankii waxaa kaloo raacsanad waladiina lam yabluqu lxuluma waa kuwa aan qaangaadhin waa carruurtu de hadday sii yaryar tahay oo waxa loo sheegaaba aanay jirin talada kuma jirto weli may qaangaadhin laakiin way roonrooyiin oo dee waa dad wax fahmaya dad wax dareemaya wax fahmaya oo waxyaalahaas ama calaaqa rag iyo dumar iyo fahmaya oo kale qaangaadha waa iskagaba dhow roonroon kuwaasna waqtiyadaa dadku ay marooyinkooda dhigtaan ee xaaladooda waa cawraadkii saddexda ahaa iyaguna yaani guryi iska soo gelin waa gurigoodiiba waaba gurigii waalidkii ee iyaguna ha idan dalbeen taas oo kale waqtiyadaa laakiin hadday qaan gaadhaan iyagu dee sida qur'aan suurada aayad kanba kuba sugan dadkii kale ay la mid noqonayaan oo idan bay markasta u baahan yihin waana inoo soo socotaa taas walow shalayta aynu soo marnay oo halkii cawraadkii salaadkiis ahayd markii cabdillaahi ibnu suweydi uu weydiiyey uu yihi markaan dharkayga dhigto min adahira lam yadkul calaya axadu min ahli balaga alxuluma oo taasi ay ka dhigantay si haddii aan u qaangaadhin inuu soo gelayo naska aayadduna waxayd kuwa aan xataa qaangaadhine laakiin qaangaadh ku dhawey wax fahmaya weeye cawraadkaas saddexdaa idan dalbeen ama kii qaangaadhay isagoo waqti kastaba dee idankiisii waa loo baahan yahay waayo waa cabdillahi ibnu suweyta tafsiirkiisay ahaydba waa inoo dambeeyaana umuura waa inoo dambeeyaana awaabtan baan kuba jirna aada isugu dhowdhow sheekhu israacin dooneen marka laakiin ibnu cumar ba muxuu yihi hiya lirijaali duuna nisa waa cumar ibnu cumar tafsiirkii weeye istidaadkan cinda dalbaysa waa ragga waa addoomihii markaas ragga ahaa roroona ayaa iyagu istidaankan dalbaye hadday iyadu dumar tahay ma dalbayso waa ibnu cumar tafsiirkie laakiin abu cabdiraxmaan isulami oo kale iyo fi rijaali wanisaab wey waa rag iyo dumarba way ka dhexaysa waa kuwa iyagu lafdigina waa lafdigii cumuum weeye labadoodiiba way caab yeelaysaa bal ibnu jariir kaasaa sawaabuu idhaah wax tafriqo keenayaa ma jirto qaradkii iyo wixii loo jideeyey istidaanka oo ahaa min ajli basar siday noo dambaysa casharkan ka dambeeya inooguba iman doontana labadiiba dee arrinta ciladii way taallaa marka kol haddii dadkaas waqtiyadaa weliba cawraadkaa saddexdaa waqtigaa duhurkee la hargelayo waqtigaa fajriga kaba horeysa iyo waqtigan dee haddii fajriga dabadii salaadii baa loo kaco guryiba ama waa la kala shaqo tegayaabo dee arrintaama iyo waqtigaa bilcishaayiga dabadiye la kala hoydo umuuraha caynkaasa xataa dumarkii iyo dee khadamada ahaaye addoontiisa ahayd markaa gurigiisii iyo qoyskiisii uu joogo istidaanka waa imanaya oo markaa laakiin ibnu cumar baa imakatan gees kalena siaan sheegaya sanadka laba dacfi baa kuba sugan yaxya ibnu lyamaan iyo layth ibnu abi sulaym labadoodaba dacfigaasaa ku sugan oo sanadku markaa dacfigaasaa jira laakiin waxaan leenahay de waa cumuum baa jira oo ah waana inoo dambeeya baabu qowlihi tacaala waida balaga aطfaalu minkum xuluma eeg waa adfaashi waa hadalka aan lahayn cabdillahi bn suweyd u yihi mid gaadhay xulum saddexaa waqti baan sidaan u baahan yahay arrinku taa maaha waa intii aanay xulum gaadhin naska qur'aanka taasa kole dee ay xulum gaadhaan o qaan gaadhaan iyada markaa istidaan bay u baahanayaan baabu qowli اlahi tacaala waida balaga aطfaalu minkum اlxuluma bal aayaadka si ay suukan xidhmaana bal waxa weeyaan tafsiirka ayaa dib ugu laamaysaan walow in sha allahu tacala haddaan gaadhi gaadhi karna casharka bal ay inoo yar iyagoo dhan ba aynoo iman doonaan xadaثna mdr بن الفضل qال xadaثna يزيد بن هاrون عن هiشام الdstwائي عن yaحyى بن أbي kaثيir عن ناaفع عن بن cمر أنه كان بن cمر wuxuu aha إdا بلغa markuu gaadho bعض waladhi caruurtiisa barhkood alxuluma qaangaadh cazalahu waa dheerayn jiray maha guriguu ka saari jiray maaha waa xagga istidaab buu u baahan yahay oo waxa weeye waaba tan tafsiirkeedii falam yadkul calayhi uma soo geli jirin ilaa biidni waa markuu gurigii ku jiro xataa hooyadii weeye cidda joogtaa laakiin de inay maaha axwaashooda oo dhan inay arki karaan ma aha waqsinkiiba iskaga jiraanoo wax kastaana dhici kara markaa idanlaan inay usoo galaan may jirin kol hadday qaan gaadhaan haddii qaangaadh ku dhow yihin wax fahmayaan calaaqaadka caynkaasana waa saddexdii cawro ayaa loo baahan yahy iyo saddexdaa waqti inaanay istidaan dalbaan hadday dee sii yaryar yihiin waqtiyada kale laakiin way soo geli karaane dee dadku inta badan umuuruhu aanay waxyaalana aan la iskaba dayin dee bal taasna dadkuna aanay dharkoodii iyo waxoodii ay iskaba sitaan ee la iska asturan yahay hadday sii yaryaryihiinna dee hadal ma jirabo aanay dad waxaas caruur sii yaryaryihiin oo cidi dee aanay jaanibkaas wax lagu kalifayn lanaba farahayn mar kale hadduu qaangaadho falam yadkul calayhi ila biidnin babun yastadin hadda markaa bacdu waladii halkii haddii isaga laynooga soo naqliyey wamaa malakat maa malakat aymaanukum inuu kala qaaday walow aan leenahay sanadkaa daciifaba sanadkaa horaa daciifa halkan awlaadiisii rag iyo dumarba weeye kol hadduu qaan gaadho dee idanlaan muu soo gelay baabun yastadinu calaa ummihi hooyadii oo hadda uu isagu u shaqaynayo guriga kula noolo ama meel uu laba galo marka uu soo gelayo wuu idan dalbaya uu iska garaacaya de ama cibaaradii ha laba yimaado ama hays ogeysiiye oo kale oo dee nooc bal maalan maqaamkii istidaanka la imanaysa ama istaagaysa xadaثna mحamed بن yuسufa qala xadaثna سufyaan عan الأcmaشhi عan ibrahima عan calqamata qaala jaa rajulu nin baa yimi ilaa cabdillaahi cabdillahi bni mascuud buu u yimi oo qaala wuxuu yidhi astadinu calaa abuwa hooyadii oo la noolow isaguba uu hayo miyaan ida dalbayaa hooyaday korkeedo markaan doonayo hooyo inaan ugu galo qorfadeedaas miyaan weydiisanayaa idan oo taas faqaala wuxuu yidhi de waxaanu isagu ahaa hadallahay nooba dambeeya marka ayaani hooyo noqonna walaashii ama habla ay walaalaye inuu hayo nin weydiiyey saxaabi kale oo u leeya anaaba gacanta ku hayo masruufo oo kale bal maalan markaa taas tanna waa taas oo kale markaa muxuu ugu jawaabay halkan istidaamku ha waa loo baahanye maa calaa kuli axyaaniha tuxibu an taraaha ay maa tuxibu ma jeclid adugu an taraha inaad aragto calaa kuli axyaaniha hadday maradeedii iskaba dhigatay oo de ama cawradeedana gurigiiba iskaba joogtaa miyaad iyadoo qaawan inaad aragto jeceshay may weeye adugba axwaasheeda dhammaanteed inaad ku aragto ma jecelid saa daraaddeed istidaam dalab maa calaa kuli axyaaniha tuxibu an taraaha ujeedadu maa tuxibu ma jeclid ama adba ma doonaysid ruuxna ma jeclo weeye oo an tara raalli kama noqon an taraaha inaad aragtid calaa kuli axyaaniha axwaasheeda dhammaanteed iyadoo qaawan inaad aragto miyaad jeceshay mayba taal dee kol haddaanay taa jeclayn way dhici kartaaba xaaladaha inaad la kulanto markaa inan dalab xadaثna adamu qaala xadaثna shucbaة can abi isxaaq abi isxaaq الsabici qaala samictu muslima bna nudayrin muslim ibnu nudayr ibnu yaziidna waa la yidhaha nin reer kuufa oo aba ciyaadna kunyadiisu ay tahay xafnu xajarna maqbuul kaba cabiro min athalitثa bal taa ibnu xibbaanna kitaabkiisa iqaad uu kuba sheegay kitaabkeenna waa kainoogu sugan tirmidiya nasaa-iya ibnu maajahna riwaaye waa ku leeyahay ka axaadiistiisu ma badnee haddaba ninkaasaan maqlay yaquulu xaal uu ku qowlayo sa'ala rajulu nin baa weydiiyey xudayfata xudayfa kii hore cabdillahi bni mascuud buu ahaa xudayfa nin weydiiyo faqaala wuxuu ihi astadinu hamsadii istifaamkuna halkan way qadaranta tii hore way noogu sugnayd halkan waan qadaraynaa astadinu astadinu miyaan idan dalbaa calaa ummi hooyaday maka idan dalbaa dee aqal keliya ha ku wada sugnaadeen ka u shaqaynaya haba noqdo faqaala wuxuu ihi in lam tastadin calayha waa si ibnu mascuud ugu jawaabay wax lamida haddaanad ka idan dalbin ood iska gasho uun gurigii iyadoon ku ogeyn oo iska baraadla ra-ayta maa takrahu waxaad nacdo ayaad arki saa daraaddeed ha idan dalb wey baabun yastadinu calaa abihi aabihina waa ka idan dalbaya macnaa aabihii markuu guriga ku jiro waa gurigii aabihii hooyadii oo kale ee waqtiyada kol hadduu ruuxu roo yahayna khaasatan bal markaa dacwo uu isagu yeedho u kaalay u yidhin aanu jirin waxaa roona inaanu iska gelin une uu kaba idan dalbo bal taaba weeye san baa nusqooyinka qaarkood dhacday waa laga yaabo de albani oo kale wuxuu leeyaba halkan malaa calaa umihi bay meeshu ahayd laakiin dee labadii tarjama isku mid noqonaya sababtuu yidhina waan ogaan doonaa qaala xadaanaa furwat bukhaarي ba wuxuu yihi amiir الmؤminiina fi الxadيiث xadaثna farwat qaala xadaثna الqasim bnu malik can layثi layثkani waa layث ibn abi sulaym weeye markaa sanadka ضacfi baa ku sugan maha layث ibnu sacd imaamki can cubaydالlaahi cubaydالlaahigana intaa wax dhaafsadoo laga hayaa ma jirto xaafid بn xajar taqrib tarjamadiisu waxay ahayd inuu yihi cubaydالlahi can musa bni ضalxa وcanhu layث ibn abi sulaym majhuulun min asaadisa waa kitaabkeenana wuxuu ku sugan yahay adab lmufraduna oo cibaaradiisa ahayd cubaydullaahi oo muuse ibnu dalxa ka warinaya isagana layth ibnu abi sulaym ka warinaya waa nin majhuula ujeedadu magaca aabihiina lama hayo waa ruux majhuula waa saadisa aladab lmufradu buu riwaayo ku leeyahay dee san oo kale kitaab kale oo kutubta usushiya waxaa ku dhow muu dhicin waxaa ku dhown sheega kutubta kale aimada nususha ay leeyihiin bal markaa ninku waa kaas baan leenahay sanadka dacfi baa jira can musa bni dalxata waa musa bnu dalxat bni cubaydillaahi weeye dalxat bnu cubaydillahi axad alcashara dhalay qaala dakaltu waan galay maca abi aabbahay maci ayaan calaa ummi hooyaday u galay oo ujeedadaa aabihii gurigii hooyadii baa joogta isagoo hooyadii aabihii buu la socdo dabadii bay ka wada yimaadeen gurigii bay soo galeen ama dee markaasoo maqsinkiiyo halkii ay hooyadii joogtay ayaa aabihii gelayey isaguna waa la socdaa waa la galay buu hi fadakala dakaltu maca abi calaa ummi fadakala wuu galayo fatabactu ana waan raacay waan ka dabagalay inan ka dabagaluu doonay faltafata xaggaygii buu soo dayey fadafaca fii sadri laabtaydii buu saa intuu ii qabtay buu i riixay xataa aqcadanii ilaa igu fadhiisiiyey calaa isti dabada aan u dhacay weeyaan oo macnaha intuu halkaa laabta qabtuu saa u tuurayoo isti waa dabada aan iguma fadhiisiiyey uma qaale wuxuu ihi atadkhulu bigayri idnin werigii hooyadaa haba noqoto dee isagu waa zawjkiie ama waaba taase ma idan la-aan baad gelaysaa ee waana nin weyn oo markaa qaangaadhay buu ahaa marka halkan buu leeyahay waa tan uu yidhaaho ina meeshii hooyaa loo gelayey hooyay ahayd meesha loo galay ama ciddan meesha joogtay markaa tarjamadu leeyahy baabu yastadin calaa ummihi baa daahir ahayd laakiin dee tii horeba waa tii tarjamadaa horo in la israacyo ahayd aabee naftiisii haddii dee gurigii ku jiro maca alum ama maca dee taas uu laba joogo dadkii roonroonaa dee idankii way uga baahan yihiin oo dee markaa arrinku uu kuba rumoobaya aabihii in lagaba idan dalbo khaasatan markaa maca alumba yahay sidaa suuradan oo kale baabun yastadinu calaa abi wawaladi waa abwaab aada isugu dhow dhow dee xagga aathaar kala duwan haynoo soo naqliyeen laakiin macnuhuna mid yahay ciladu mid ay tahay aabihii markaa awlaadiisaba de hadday roonrooyinba walaalihii iyo ciddii bal matalan kale dee meel saasa kolley aanu jeclaynun iyagoo ama maraal ama dee taas inuu arko xadaثana ismaaciil bnu abanin qaala xadaثana caliy bnu mushirin عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال يسألني أشعث كان أشعث بن صور بالا oo nin reerkii daaha oo alahrami oo saaxibu tawaabiit mala ahwaasna qaadibu kaba aha laakiin waa nin daciifaan leenahay kolley markaa kitaabkeena waa kuba sugan mala muslimna mutaabacaad waa ku leeyahay tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja iyana way jiraan riwaayo uu ku leeyahay oo iyaga uu leeyahay ashcaث ibnu sawar ilkindi taasba weeye waxaa bal maalan aniga meel mala dhacay halkan oo isagoo kalley waa fadlahi samad buu kasoo naqliya hiqatun laysa bixujatin waa nin hiqoon xujo ahayn laba lafti oo islana maaha laakiin cibaaradna kolley saa kuma saxne waa daciif baan leenahay laakiin lafdigan hiqo laysa bixuja cibaaro saasa oon islahayn baa dhacday haddaba can abi zubayr can jaabirin qaala yastadinu rajulu waa aahaar hadda eeg waa aahaar kolley intooda badani xoog leh ciladuna waa cilo keliya weeyaan arrinkuna maaha uun marka la leeya gurye waaba intaasoo dee rag iyo dumar calaaqadii ka dhaxaysay iyagoo samaynaya ishu ay kuba dhacdo ee ruuxiio keligiyaba isagoo dee ina markuu keligiiya maradii buu iskaba dhigaya hadduu doono xaalo ayuu ku sugayay aan u jeclaysanayn dadka marka dadka kale uu dhex fadhiyana aanu dee si aanu ahaadeen jeclaysanayna in laguba arko istidaanka waa liajli lbasar ama cawro la arka ha noqoto ama wax kale tan baa loo jideeyay markaa tan baa dee umuurahan keenaysa imaka dadkan laynoo tirin doono istidaankood yastadinu rajulu calaa waladihi inankiisii roonaaye dee markaa ama inantiisii oo kale oo dee maqsinkoodii iyo kuba jiro oo kale bal ha ku garaaco ama ha is ogeysiiyo dee isagoo markaa kolkol isaguba waa taa hadalkii ahaa maa calaa kulli axyaaniha tuxibu an taraa waummi hooyadii wain kaanat cajuusan habarba ha noqoto islaam weyn haba noqoto wa akhiihi walaalkii wa ukhtii walaashii wa abiihi qolooyinka o dhan istidaanka waa loo baahan yahay baabun yastadinu calaa ukhti xadaana alxumaydiyu qaala xadaana sufyaanu qaala xadaana camrun camarku waa camr bnu dinaar sufyaanna waa sufyaan ibnu cuyeyna xumaydi waa taa imika soo sheegaya hadduu sufyaan idlaaqo waa sufyaan ibnu cuyeyne un sufyaanna hadduu camar idlaaqo waa camr bnu dinaar sufyaan ibnu cuyeyne markuu camr keliya idhaah haddaba waa ibnu jurayjin can cada markaa camr ibnu dinaar iyo ibnu jurayj baa xadiidka waxay ka wada wagarinayaan cada ibnu abi rabax qaala wuxuu uhi saaltu ibnu cabaas baan weydiiyo faqultu waxaan idhi astadinu astadinu calaa ukhtii walaashay oo guriga igula nool miyaan ka idan dalbaa markaan doonaya inaan u galo faqaala nacam haa buu ihi faacadtu hadalkii baan ku celiyey su-aashii faqultu waxaan idhi ukhtaanii laba hablood oo aan walaalanahay oo fii xijri aniga kafaaladayda ku sugan wa ana aniguna umawinuhumaa wa unfiqu calayhima waa isla mid anigu aan ahay ka masruufayee nafaqaynaya astadinu calayhimaa gurigay ila joogaan anaa gacanta ku haya anaa masruufa markaan gelayo anu gelaya miyaan idan dalbaya qaala nacam haa buu yihi oo ibnu cabaas muxuu yihi atuxibu ma jeceshahay an taraahumaa inaad aragto curyaantan iyagoo qaawan inaad aragto maad jeceshahay may weye de haddaba idan dalab ina markay meeshoodii ku jiraan inay cid kalena aanay filahayn hadday doon maradii ruuxuu iskaba dhigi karaa ama uxunbaa kaba muuqan kareen uma qara'a wuxuu aqriyey yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii iyagu dee iimaan laga laga helayo yaa ayuha aladiina aamanuu kolley qur-aanka aad bay ugu soo noqnoqota waa siddeetan meelood ninka badan axad asaxaaba muxuu yihi haddaad maqasho ilaahay oo le yaa ayuha aladiina aamanuu faarcihi samcak hagaag ugu dheh raarici macnaa hagaag u dhegayso sababtuna waa maxay asal ahaan yaa ayuha aladiina aamanuu kal hadii la idhaah ama wax la isfaraya ka dambeeya ama wax la isu diidayo ama wax la isfarayo ayaa ka dambeeya ama wax la isu diidaya kaba dambeeya markaa hagaag u dhegayso si aad ugu camal fasho si aad ugu dhaqanto ilaahayna sifadaa fiican ayuu kuguba yeedho dee sifadii iimaankii taas eh yaa ayuha aladiina aamanuu liyastadinkum ha idan dalbeen aladiina kuwii malakata ay hanatay aymaanukum midigyadiina iyo waladiina kuwii lam yabluqu lxuluma markaa xadiidkii markaa alcawraat alaaثa waa taan leenahay me waa kuwani kol haday aan waa intaan qaangaadhin baa saddexda cawro ay tahay iyo kuwii aan qaangaan gaadhin ee minkum waa minkum min alaxraar ina kuwa hore malakata imaanikum baa la yidhi dadkii xorta ahaa waaba awlaadaadiiba alaaa maraatin saddex goor min qabli salaati lfajri sa waa salaada subax horteed waqtiyadaa dadka iska hurdaanaya marooyinkooda iskaba dhigayaan waxay tadacuuna marka aad dhigaysaan iyaabakum dharkiina min adahirati dee idinkoo shaqaynaya ama dabad ka yimi ayaa hargelaysaan oo ruuxu baseyskiisiibuu qaadanaya waa yar seexanaya ama uu nasanaya dharkii buu iskaba dhigaya mararka caynkaas wa min bacdi salaati اlcishaa iyo waqtiyadaa salaada cishaai dabadeed alaau cawraatin hiya awqaadahaasi alaau cawraatin waa saddex cawroo lakum idinku sugnaatay idinka idin sugnaatay oo cawrooyinka ay muuqdaan dadka caynkaasaan weli qaan gaadhin ama dadkan idinka addoomiiba idin shaqaynaya idin adeegaya rag iyo dumarba waqtiyada yaana idin soo gelin aha idan dalbeen ama waqtiyadii kale de way soo gelayaan qaala wuxu uhi ibnu cabaas falam yumar lama amrin haaulaahi kuwa bilidni waa bilstidaani weeye idanku waa halkan waa istidaan inay idan dalbaan ilaa fi hadihi alcawraati الhalaثa saddexdaa cawree saddexdaa mooye ama waqtiyada kale way soo gelayaan qaala wuxuu yihi ibnu cabaas baa aqriyaya ayadan waida ilaah baa yihi waidaa balaga اaطfaalu minkum اxuluma waa kuwii yaryaraa caruurtiina ahaaye markii hore lam yabluqu اxuluma hadday qaan gaadhaan faliyastadinuu ha idan dalbeen waa fi kuli awqaat markaas fi kuli awqaat kama stadana aladiina min qablihim dadkii idinka iyaga ka horeeyey ee waaweynaa ee axraartaasa iyaguba u idan dalbayeen ee dee fi kuli axwaal iyo fi kuli awqaat cawraatu halaa kuma koobna ha idan dalbeen qaala ibnu cabaas ibnu cabaas wuxu uhi falidni waajibun idanku waa istidaanku imaka halkan idankii loo fasaxayma waa idan dalabku waajib weeye zaada bnu jurayjin baa wuxuu siyaadiyey riwaayadiisa oo malaa camri ula dheeriye cala annaasi kulihim dadkao dhan ba waxa weeye taas iyada dee isdaankii waa mid de dadkii laga soo reebina wataan soo aragnay bal abwaabtii istaba socotay kanaa inoogu dambeeya baabun yastadinu calaa akhiihi walaalkii hadduu doono guriga kulaba noola ama gurigiisa markuu imanayo waa idan dalbaya isagana eeg abwaabtii de waa taraajibtuna macnuu waa inoo mid ciladii waa inoo mid laakiin had iyo goor markastana athar cusub buu inoo keenayaa ama riwaayo cusube isagoo tarjamo kalena soo dhigtay oo tii ku dhow xadaثna qtaybaة qaal xadaثna cabsar can ashcثa can kurdusi can cabdالlaahi qaal anahu qaal bal yastadinu الrajulu calى abihi waxba laqba igama baahno waxaan filayaa yastadinu الrajulu xadiid jaabir baynu kuba soo maray oo kan laba mid ahaaye xagga sanadka cabsar ibn اqasim waa nin iqo kole mashhuura ashcana waa ti marka dhoweyd aan soo haynay ashca ibnu sawar alkindi ee kurduus ninkanoo hore aynaan usoo arag baa meeshii jira waa nin reer bani sacraba magaca abihiina culimada iskuba khilaafeen ee cabaas iyo camrun iyo haadi yidhaaheen warhkoodna saddex nin oo dee kurduusiya laba yidhaao intaa kalela ay kaba dhigeen waana nin taabiciyo dee cabdillahi bni mascuud buu kaba warraya bal taabici yar maaha waayo taabici yar cabdillahi bni mascuud ma soo gaadhin waa taabiciinta rooroonayd ama kuwii dhexe taas weeye kitaabkeenana aladab lmufrad iyo abu daauud iyo nasaa-i uu ku sugan yahay bal intaa weeye waxaa saaxibu fad kitaabkaygan kuba sugan waana fadlullaahi samed sharaxaasna isaga waa waxa ku sugan oo isaga ayuu raacsan yahay kurduus wuxuu yihi waa khalaf ibnu moxamed ibnu ciise waa iqo aniguna nin kalean imaka sheegaya waa khalaf ibnu moxamed ibnu ciise nin la idhaaho hiqa ah waana arrin kolkol aan laba nidhaahno tay kaba cabireen malaa xaafid ibnu xajar cibaarada ahayd dee kaladaat lkibaari kibaar weeyaan oo dadka waaweyn qaladada kolkol ka dhacay waa qalad weyn buu noqdaayoo kaleo dee waa waham aad iyo aad u muuqdo daahiro si alla si uu ku dhacay aanan garan karinba shaarixa iyo muxaqiqan aan hayaba sababta waa maxay waa wax aada loo qariibsado ninkaa khalaf ibnu moxamed ibnu ciise la yidhaah bukhaari aslan waxba kama warinaya ibnu maaja buu kutubta kagaba sugan yahay bal waa nin aada u dambeeyo bukhaari baa dhowr iyo toban sanadood ka geeri horeeyey nin laba boqol iyo toddobaatankii jirada dhintay bukhaari baa ka geeri horeeyey waa nin damboo bukhaarina ay isla dabaqa yihiin ninkaasoo kale ibnu mascuud muhimka waa ka warnayaa sa dee ninkaa loogu fasiray ba adigu waa sahwi uun dee aan imika tabriir lahayn ba aan leedahay muxuu ihi yastadinu rajulu calaa abihi wa ummihi wa akhihi wa uktihi allah subxaana watacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk allahuma zidna walaa tanqasna